Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Saraare ee Somalilan ayaa furay wejiga labaad ee imtixaanada tijaabada ah ee fasallada afraad dugsiyada sare ee gobolkaasi. Imtixaanka ayaa laga furay magaalooyinka Caynaba, Wadamadooy iyo Og. Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Saraare Maxamed Maxamuud Cabdi Caynaashe ayaa ka warbixiyay ardayda imtixaanka u fariisatay iyo ujeedka laga leeyahay.
waxaan maanta kasoo dhex furnay tijaabadii labaad ee imtixaanka dugsiga sare guutaale secondary school ujeedoonka imtixaankan laga leeyahayna horaa loo sheegay waa ku tababaridda ardayda qaabka imtixaanka ku imanayo oo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo madaxa sare wasaaradda waxbarashadu ay soo jeedeen in ardayda maadaama ay yihiin ardaydii coronavirus loo qiimeeyey imtixaanka in habka imtixaanka u imanayaan ay ku sii tababartaan kalsoonidooda lasii dhiso dabeedna sida imtixaanka shahaadiga ay ku galaan ayaa looga qaadaya imtixaankan tijaabadii labaad iyo tijaabadii koowaadba sidaa daraaddeed aad iyo aad baan taa madaxda sare uga mahadnaqaya Imtixaankan ayaa door ka qaadanaya in la dhiso kalsoonida ardayda si ay natiijo fiican uga keenaan imtixaanada guud.